qaraxa oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka hawo cabdi oo siddeed kilomitir u jira degmada afgooye wuxuu ahaa miino dhulku lagu aasay oo asiibay gaari caasi nooca hoomeyga loo yaqaana oo maraya waddadaasi goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in qarax ay ku dhinteen siddeed ruux oo saarnaa gaariga waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxa ay ku dhaawacmeen in ka badan shan ruux dhammaan dadka ku nafwaayey iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxa waxay ahaayeen dad rayida oo ku safrayay waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen qaraxaasi oo ka dhacay duleedka celasha biyaha gaar ahaan deegaanka xaawo cabdi qaraxaasi waxaa ku dhintay ilaa sideed ruuxa ku dhimantay halka shan qofna ay ku dhaawacmeen dhaawacyada hadda waxaa la geeyey magaalada muqdisho isbitaalada kala duwan halka saddex ka mid aan dhaawacoodii uu aada u daran yahay gaariga qaraxa uu qabsadayna waa gaari ay shacab ay saaran yihiin marka sida dadka ay u yaqaanaan gaariga dadweynaha ama b lka ama caasiga ah ciidamada ammaanka degmada afgooye ayaa qaraxa marka uu dhacay kadib waxa ay howlgallo ka sameeyeen xaafadaha ku dhowdhow aagga qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo hadda ma jirto cid ciidamada ay u soo qabteen qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen qaraxyada miinooyinka ayaa ku soo kordhaya gobolka shabeellada hoose kuwaasi oo dad badani ay u geeriyoodeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo